بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله ترتيب العصبه يرث العصبه بالترتيب فيقدم الاسبق جهه ثم الاقرب منزله ثم الاقوى واليه الاشاره بقوله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi اlfaraa'id ibnu cuthaymiin raxmat ullahi calayhi asxaabulfuruudkii ayaan ka soo gudubnay waxaan soo guda galnay haddana waxa la yidhaha alcasaba casaba waxay tahay waa soo marnay iyo waa soo ogaanay inay tahay casaba jamcu ee caasib inay tahay wa huwa man yariu bilaa taqdiir casabadaasna loo isticmaalo iyadoo jamaca mufradka loo isticmaalo mufradkaasu ama ha noqdo mudaker ama mu'anat ha noqdee mufradkaee jamacaba loo isticmaalo lafdiga alcasaba ah waxaan kaloo soo marnay qaybaha ay leedahay casabadu halkan waxaan ka gudagelaynaa wax ku saabsan tartiibka casabada la tartiibiyo iyo sida ay wax u dhexlaayaan wax walba oon soo marnay oo casabo ahi mar walba ma la dhexashiinaa mid walba hadday kulmaan iyagoo fara badan hadday kulmaan jihooyin fara badanna ka imaanaya kulligood xoolaha ma la iskugu daraa mase waxaa jira kuwa la hormarinaayo oo kuwa kale laga hormarinaayo waa la kala hormariyaa waa la kala hormariyaahoo waxay ku kala waa qaab qolaba qola laga hormariyaa sidii loo kala hormari lahaa ayaa baabkan lagu bartaa waayahay marka koobaad waxaa lagu kala hormariyaa wax ku saabsan jihooyinka ay ka imaanayaan casabadu jihooyin ay ka yimaadaan jihooyinkuna waa noo imaan doonaane waa soo socdaane waa afar jiho jihada koobaad waa maxay waa jihatu lbunuwa waa wiilnimada jihadeeda jihada wiilnimada maydkan wiilkiisa iyo wixii kasii hooseeya wiilka wiilkiisa iyo wiilka wiilka wiilkiisa iyo wixii kasii hooseeya waa jiho dhinaca casabadu ka timaadda we waa dhinaca wiilnimada casabadu waa ka timaaddaa waa jihada koobaad jihada labaad waa alubuwa waa dhinaca iyo jihada aabbanimada maydka waa aabbihiis iyo aabbaha aabbihiis iyo aabbaha aabbihiis aabbihiis iyo wixii ka koreeya waa jihada labaad jihada saddexaad waa jihada waxaa la yidhaahdaa ubuwa furuucu ubuwa furuucu ubuwa waa furuucda jihada aabanimada waxaana soo gudagelaa jihadaas waxaa soo gudagelaya adeeradii ama maydka aabbihiis ha ku aabba iyo hooyo noqdeen ama ha ku aabba keliya noqdeene iyo adeeradaas waxay dhaleen iyo waxaa soo gudagelaa walaalihiis maydka ama isaga ku aabba iyo hooyo ha noqdeen ama ku aabba keliya ha noqdeen iyo wixii ay dhaleen walaalaha ragga hala sheega meeqa jihaan maraynaa saddex jiho jihada ugu dambaydaa waa maxay waa jihatulwalaa waa jihatulwalaa jihada u dambaydaa jihooyinkaasaa marka koobaad loo fiirina jihooyinkaasuna waxay u kala mudan yihiin dhaxalka u kala horeeyaan saan hadda u tartiibinay jihada u horeydaa waa jihade alhe albunuwa ayaa u horeyda jihatulbunuwa ayaa u horeysa oo haddii ibnun ou joogo ninaa dhintay wiilkiisii iyo aabbihiisuu ka tegey casaba yaa ah maanta jihooyinka waxaa ahee lagu kala hormarina asalka aabba casabo waa noqdaa wiilkuna casabo waa noqdaa labadooda marka waxaan ku kala hormarinaynaa jihadaan ku kala hormarinaynaa waxaan leenahay labadooda xagga jihada yaa horreeye jihooyinkana waxaan ku kala hormarinaa nidhi bunuwa iyo wiilnimada ayaa u horeyda wiilka iyo wiilka wiilkiisa iyo wixii kasii hooseeya waxaa ku xiga ubuwa iyo aabanimada iyo awowaha iyo awowga labaad iyo wixii ka koreeya aabbaha aabbihiis iyo saas wa jihada saddexaad waa maxay waa furuucu ubuwa oo walaalaha maydka iyo adeeradii ay ku jiraan jihada saddexaad afaraadoo ugu dambaydaa waa maxay waa alwalaa saasay u tartiibsan yihiin haddii marka jihooyin kala duwan ay ka yimaadaan casabadu ay ka timaaddo waxaad fiirine sida jihooyinku waa jihooyinku waa nuuce jiho walba haw jihada ay ka horraydaad ka hormarine midda dambana waa dib marine laba jiho marka hadday ku kulmaan meydka laba jiho mid walba oo ka mid a asalka casabaha hadday yimaadaan waxaa fiirine labadooda midkii jiha ahaan horreeyey kii jiha ahaan horreeyey ama jihadii horreeyday kii ku yimid ayaad hormarine ood maanta casabo ka dhige kan kalena waa dhacaa hadduu ahlufarad keliya ahaa lahaana ahlufaraduu ku aruuraa tusaale ahaan qofaa dhintay wuxuu ka dhintay aabbihii iyo wiilkiisa aabbuhu muxuu wax ku qaadaa maanta bilfaradi bisuu wax ku qaadanaa casaba ma jirto wuxuu ku aruuray waa maxay maanta faradou ku aruuray yaa faradka ku aruuriyey wiilkaa ku aruuriyey maxaa yeelay jihadaana adooga ka horraysee jihatulbunuwa ka horraysa ibniguna wuxuu noqonaa casabou noqonaa waxaa la mida ibniga ibnulibniyaa jooga iyo aabbe ibnulibni iyo aabbaa jooga kee casabaa labadooda labadooda yaa casabaa maanta ibnulibniga casabaa aabbuhuna muxuu qaadanaa faradou wax ku dhaxlaa faradou wax ku dhaxlaa waayahay aabbaa jooga furuucu ubuwana waa joogaan furuucu ubuwa kuwa ku imaanaya matalan walaalihiyaa jooga ama adeeradiyaa jooga aabbana waa jooga see la yeelaa labada jiha ayaa horrayda jihatulubuwa horrayda aabbaha casaba ah walaalahan iyo adeeradaanna xaggey aadayaan daadkaa la raacina waa dhacaya haba ma qaadanaya casababa maaha maanta waa khalada iska ilaali aabbuhu waa casabo adeerkuna waa casabo walaalkuna waa casabo inaad tiraa sax maaha meeshan waa in inay isku cariiriyaan ma jihooyinka ku kala horreeyaane ku kala hormari jihooyinka maanta marka waxaad hormarine midkii jihahaan horreeyey aabbahaad hormarine aabbahaad casaba ka dhige adeerkii iyo walaalkii iyo wixii jihada ka hooseeya ku jireen waa dhacaya walaalka iyo adeerkuna waxay ridaayaan iyaguna oo jihadaas ku jiraahuna waxay ridaayaan wixii ku yimaada jihatu e alwalaa wixii ku yimaada wixii jihatulwalaa ku yimaaday ridaayaan oo ay ka hormaraayaan waayahay jihooyinka marka waa lagu kala hormarinaa marka koobaad casabada waxaa lagu kala hormariyaa marka koobaad waa maxay waa jihooyinka afarta ah hadday jihooyinku ka silmaan see la yeelaa matalan jihatulbunuw way iskula jiraan casabadaani waa ibnun iyo ibnu ibnin waa meeqa jihey kala yihiin waa hal jiho ibnun iyo ibnulibni hal jiho ama waa abun iyo jaddun waa meeqa jiho waa hal jiho soo ma see la yeelaa markaas waxaa la fiirinaa midka meydka xiga midka ayuhumaa aqrabu ila almeyiti manzilatanaa la fiirinaa yaa meydka xiga ibnun iyo ibnulibni meydka yaa xiga ibnunaa xiga ibnunaa casaba ah ibnulibnina xaggou aada daadka raaci asaga waa iska tegi waxba ma qaadan karo maanta abun iyo jaddun waa isku jiho waa isku jiho maanta haddana laakiin labadooda maanta yaa horreynaya yaa meydka xiga abunaa xiga saasaa lagu wadaa waxaa la mid ah akhun iyo iyo ibnulakhi labaduba waxay ka yimaadeen hal jiho soo maha furuucu ubu way ka yimaadeen laakiin labadooda yaa meydka xiga labadooda akhaa xiga akhaa maalka qaadaa ibnulakhina waxba qaada u maayo waayahay waxay ku sinmeen haddana jihadiiyay ku sinmeen haddana waxay ku sinmeen mansiladiiyay ku sinmeen see la yeelaa mansiladiiay ku sinmeen waxay ka timaadaa adeerada iyo iyo walaalaha adeerada iyo walaalaha jihadiina waa ku sinan yihiin oo matalan waa jihadu waa jihadee waa furuucu ubuwa ee xagga mansiladiina waa ku sinan yihiinoo waa adeer iyo adeer iyo walaal iyo walaal meydka u sinan yihiin labadoodu see la yeelaa waxaa la fiirinaa markaas ayuhumaa aqwa yaa xoog badan yaa xoog badan kan xooga badanaa xoolaha qaadanaa kan xooga yarna daciifkaana waa waa iska dhacaa waxba la sii maayo laakiin xooggaasu maxaa tahay ma murqaha miya ma xuduudda milatiri iyo ciidanka maya waxaa la fiirinaa adeerada waxaa laga yaabaa mid ka miduhu laba adeeraa joogta mid ka miduhu meydka waa ku aabba iyo hooyo mid ka miduhuna waa ku aabbe waa ku aabbe ama walaaluhu mid ka miduhu meydka waa ku aabbayo hooyo mid ka miduhuna waa ku aabbe yaa xoog badan labadooda midka shaqiiqa ah alcamu shaqiiq walaaqu shaqiiqa xoog badan kan xooga badanaa xoolaha la siina kan kalena waa dhacaa kan kalena waa dhacaa inkaas waa la fahma soo maaha waxaa soo haray jihadiyay ku sinmeen waxay ku sinmeen haddana mansiladiiay ku sinmeen haddana waxay ku sinmeen quwadiiay ku sinmeen see la yeelaahe yaa la hormarinaa ee wax lagu kala hormariya meesha maanta ma yaallaan xoolaha waa leeyihiin dhammaantood waa wada dhexlaayaan dhammaantood waa wada dhexlaayaan adeerro meydka ku aabbaya hooyaho dhan waay kulli waa toban adeer waa ku meydka ku aabbaya hooyo waay see loo kala hormarinaa hadday wax dhexlaayaan ayagaa iskale xoolaha dhan ayagaa iskale waa loo qaybinaa bisawiyatina loogu qaybinaa intaas waa la fahma soo maha wuxuu yidhi marka shiiku tartiibulcasaba casabada tartiibkeeda iyo sida loo kala hormarinaayo yariu lcasabatu bitartiibiya ku dhexlaayaan fayuqadamu lsbaqu waxaa la hormarinaa midkii horaynta badnaa jihatan xagga jihada uma alaqrabu kadibna waxaa kusii xiga oo xagga horaynta ku xiga alaqrabu kii dhowaanta badnaa mansilatan xagga mansilada hadday jihada ku sinmaan xagee maaa haddana maxaa lagu tartansiinaa waxaa lagu tartansiinaa mansilada ay meydka ay u kala dhow yihiin uma hadday haddana labadaas ku sinmaan alaqwa ayaa labadooda la hormarinaa dadkan midka weyn midka xooga badan ayaa la hormarinaa wa ilayhi lishaaratu biqowlih intaan aan soo sheegnay xaggiisaana ishaaradu ay ahaatay qowlkiisa uu ku ishaaray sheekha la yidhaahdo aljacbariyi a la yidhahda aljacbariyu wuxuu yihi fabiljihati ataqdiimu uma biqurbihi wa bacdahumaa altaqdiima bilquwati jacala faataqdiimu horumarku horumarinta qofka la hormariya casabada ahy biljihatiiy ku ahaatay kow jihooyinkaad ku kala hormarineen sida jihooyinku u kala horreeyeen ayaad ugu kala hormarine o jihada horreyday qofka ku timid ayaad hormarine uma intaa kadibna biqurbihi hadday jihooyinka ku sinmaan ama jihada ay ku sinmaan labadan casabada ahi biqurbihi ay biqurbi alcaasibi midka casabada ah dhowaantiisa uu meydka u dhow yahay sababteed ayaad ku hormarine oo kan kaloon meydka isaga ugaisag uga fog aad ka hormarine wa bacdahumaa labadoodaas kadib hadday jihadii ku sinmaan oo haddana mansiladaio qurba dhowaanta ay ku sinmaan ijcal yeel altaqdiima horumarinta bilquwati awoodda yeel ijcal ee ijcalan ay ahayd kadibna alifa loo bedela nuuntii nuun tawkiidkaad khafiifada ahayd ijcalan ay ijcalan ijcalaa ay ijcalan yeel oo yeel altaqdiima horumarinta bilquwati awoodda hormarinku yaal oo awoodda uu midkan ka awood badanya kan kale ku hormari intaas waa la fahmaan maleyna waaya faama aljihatu jihada miyaad rabtaa falasbaqu fiiha midda horaynta badan ay falasbaqu midka horaynta badan fiiha jihada ku horaynta badana muqadamun uu yahay mid la hormariyey waaye fi tacsiibi xagga casamaynta calaa man bacdahu kan isaga ka dambeeya waljihaatu arbacun wajhooyinkuna waa afar bunuwatun wiilnimu ubuwatun aabbannimo iyo wa furuucu ubuwa iyo furuucda aabbannimada yaa soo gudagelaya adeerada iyo walaalaha ama adeeradu ha noqdeen ku aabbay hooyo meydka meydka aabbihiis ama ku aabba keliya ha noqdeen walaaluhu meydka ku aabbay hooyo ha noqdeen ama ku aabba ha noqdeen falbunuwatu wiilnimadu yadkhulu fiiha waxaa soo gudagelaya alabnaa'u wa abnaa'uhum wiilasha iyo wiilashooda wain nazaluu haba degeene maxaa laga wadaa ha degeen haddii la helo tobankii wiilkii tobanaad haddii la helo waa wiilay ogaawe haddiiba la helaba uu soo gaaro walubuwatu aabanimaduna yadkhulu fiiha waxaa soo gudagelaya alaabaa'u aabbayaasha iyo wa aabaa'uhum aabbayaasha aabbayaashood wain calow wain calow maxaa laga wadaa haba sarreeyeene haba sarreeye meeshay rabaan aabbayaashaasu ha gaareen shardi waxaa ah silsiladdu inay tahay wa furuucu lubuwa yadkhulu fiiha waxaa soo gudagelaya alikhwatu walacmaamu walaalaha iyo adeerada alashiqaau aw min alabi adeerada ashiqaa ah iyo walaalaha ashiqaaa iyo walaalaha adeerada min alabi ah iyo walaalaha min alabi ah iyo wa abnaa'uhum wiilashooda adeerada wiilashooda iyo walaalaha wiilashooda wain nazaluu iyaguna hee haba degeeno meeshay rabaan ha gaahin xagga hoosaynte walwalaau waluhuna yadkhulu fiiha waxaa soo gudagelaya almuctiqu muctiqa kan wa xoreeyey iyo waasabatu wacasabatuhu iyo kan muctiqa casabadiisii almutacasibuuna bianfusihim casabada qofka walaa'a wax ku dhaxlaaya oo caasibka ah asagii haddii la waayo yaa booskiisa istaagaya waxaa istaagaya dadka dhaxalkiisa leh oo casabada ah casabadiisa ah casabo kasta maaha waa casabada almutacasibuuna bianfusihim dhadig waxba kuma leh almutacasibuuna bianfusihim bes wa ilaa haadihi aljihaat alarbaci jihooyinkan afarta ah xaggooda ayaa alishaaratu ay ahaatay biqowlihi jihaatuhum bunuwatun ubuwa furuucuhaa wadulwalaa'a tatima uu yidhi jihaatuhum jihooyinkoodu casabadu bunuwatun waa wiilnimo wa ubuwatun aabannimo furuucuhaa furuucda ee ubuwada furuucu ubuwata aan lahayn waayo iyo wadulwalaa watatimatu tatimaduna dulwalaa'i waa midka afarta ee jiha waxaa lagu dhammaystira dulwalaa'i midka walaha u saaxiibkaa faman kaana kii qofkii ahaada marka fii jihatin jiha ku sugnaada oo min hadihi jihaati qudima waa la hormarinaa fi tacsiibi calaa man bacdahu kan ka dambeeyaa laga hormarinaa jihada ka dambayda kan ku yimid jihadan waaya calaa kullin casabada waa la kala hormariyaa see lagu kala hormariyaa koo waxaa lagu kala hormariyaa biljihaadaa lagu kala hormariyaa oo jihooyinkay ku kala imaanayaan ay ku kala xoog badan yihiin jihooyinka jihaada u horreyda waa jihadee afar jihaa la sheegay jihaada u horreyda waa maxay albunuwa tan ku xig tahay alubuwa tan ku xig tahay furuucu ubuwa tanse afaraada u dambayda alwalaa saas ay u kala horreeyaanayna u kala xoog badan yihiin marka haddii ay jihada ay ku kala duunaadaan oo maalan jihat lubuwa iyo jihat lbunuwa ay ka kala yimaadeen kee la hormarinaa ma kii jihat lubuwa ka yimid ku yimid miyaa la hormarinaa mase kii jihat lbunuwa ku yimid aan hormaraynaa kii jihat lbunuwa ku yimid aan hormarinaynaa saasoo kale jihat lubuwa iyo jihatul furuucu ubuwana waxaan hormarinaynaa jihat lubuwa kii ku yimid iyo qofkii ku timid aan hormarinaynaa jihatu furuucu lubuwa iyo jihada jihat lwalaa'a nah waxaan hormarinaynaa kii ku yimid kii ku yimid jihatu furuucu lubuwa hadday jihaada ku sinmaanna oo isku hal jiha noqdaanna maalan jihat lubuway ka yimaadeen ama jihat lbunuwa ama jihatu furuucu lubuwa nah yaan hormarinaynaa waxaan fiirinaynaa alaqrab minhu manzilatan ila lmeyit yaa meydka u dhow aan fiiraynaa yaa meydka u dhow isku jihaaba dadkan waa ka yimaadeene keen qaadanaynaa markayn hormarinaynaa kii meydka u dhow aan hormarinaynaa haddii jihaadana ay ka sinmaan xagga dhowaanshaha meydkana ay ka sinan yihiinna maxaan ku kala hormarinaynaa haddana waxaan ku kala hormarayna quwadaan ku kala hormaraynaa ayuhumaa aqwa ayaan fiirinaynaa kii xoog badanna waxaan ka dhigaynaa caasibka kan kalena waa iska dhacaa hadday jihaada ku sinmaan oo mansilada ku sinmaan oo quwada ay ku sinmaan seen yeelaynaa xoolaha waa loo qaybinaa bisawiyati aa loogu qaybinaa jihooyinku waa jihooyinke bunuwatun ubuwatun furuucu ubuwa iyo wawalaa iyo wawalaa furuucu ubuwa waxaa soo guda galahan nidhi adeeradii iyo iyo walaalihii walaaluhu waa he waa raggee dahda alikhwa wa waa ragga ee gabdhuhu kuma jiraan waayahay waayahay gabdhuhu waay ku waxay raacayaan walaalkaasi un raacayaan oo casabatun maxay noqonayeen bilgayri noqonayaan walaalkoodaasi un ku gowracnaahayaan way lidakari mitlu xadil unthayayn u qaadanayaan mahane haddayse arrintu ahayn haddayse arrintu ahayn walaa wax wax lagu dhaxlaa walaa aysa ahayn haddii walaa wax lagu dhaxlaa waxaan nidhi qofkii walaa wax ku dhexlaayey haddii meesha laga waayo oo wax xoreeyey waxaa booskiisa istaagi kara casabada almutacasibuuna bianfusihim bis waayahay walaalaha iyaa horeeya meeshaan u socday meeshaas waay walaalaha iyo adeerada isku jihay ku jiraane walaalaha iyo adeerada haddii isku jiha la geliyey yaa horeeya alcumuwa iyo alukhuwa intaas waa la fahma soo ma aluquwa iyo alcumuwa maalan ninaa dhintay wuxuu ka wuxuu ka tegey walaalkiis iyo adeerkiis xoolaha yaa iska leh yaa macna akhaa niri basede walaalaa niri walaal walaal liummi iska daa waa walaalun waa aqun liabin aw shaqiiq almaalu lilakhide marka aha ukuwadaa horeyda walaaltinimadaa horeyda ayadaa ka horeyda alahu alcam waa ka horeeya ibnu lakhina maalahay iyow ka horeeya adeerkii ibnulakhi waa ka horeysa mansilada i yani jihada fiiri marba haddii la yidhi walaaltinimadii iyaa la hormarina walaaltinimaday waxa ka hooseeyana waa isleeyihin waa isla walaaltinimadii aha adeerkaa marka dambeeya iska fiirsha meeshaas adeerkaa dambeeya walaalkuna wuxuu ku kala xoog badan yahay saan soo marnaba walaalka ku aabbahayo hooyadaa wuxuu ka xoog badan yahay walaal ku aabbaha keliya adeerka ku aabbahayo hooyadaana wuxuu ka xoog badan yahay adeerka shaqiiqaana wuxuu ka xoog badan yahay adeerka liabka ah adeerka liabka tusaalooyinka iyo wax ku saabsan insha allah markaan gudagelayna wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wabilaahi atowfiiq